kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington ee caawa oo aan idiinku hayo qodobo aad u xiise badan oo ay ka mid yihiin qisada jacaylkii cilmi boodhari u qaaday hodan cabdulle wuxuu idhi niman yahow dhalaal iyo habeen waan dhadhabayaaye sidii qaalindigo toobay oo geeli laga reebay dhallinyaro ma raacee keli baan dhaxanta meeraaye dhakhtarkaa la geeyaa ninkii dhaawac weyn qabee iyana way igu dheeldheelayaan dhamacda daa-uuda buuri waxaa kaloo aad maqli doontaan haasaawaha iyo jacaylka dhallinyarada soomaalida ee xilligan qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska dunidan dad kooban ayaa ku suntan oo lagu xusuustaa marka lasoo hadal qaado jacayl loo godgalay jacayl caabuq ku noqday qalbiga qof bini'aadanah waa jacayl loo caal waayey oo qofka uu ku dhacaa dhibaato badan u muto marka qofkii kale ee uu jeclaaday la qaadi waaye amaba duruufaha noloshu kala kaxayso waxaynu sheekooyinka ku maqalnaa qays iyo leyla cantar iyo ceebla calimaax iyo cawrala iyo qaar kale balse mar kasta qofka soomaaliga waxaa maankiisa ku soo dhaca cilmi iyo hodan waa cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodhari iyo hodan cabdulle walanwal suugaanta soomaalida inta jeer ee lagu xusay lama soo koobi karo qof kasta oo jacayl haleelay baa xaddiisa muujinayaana wuxuu yidhaa waxaan qarka u saaranahay jacaylkii cilmi boodhari haddaba waxaynu barnaamijkan caweyska washington ku qaadaa dhigi doonaa qisada caan baxday ee cilmi boodhari iyo caashaqii uu hodan u qaaday cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodhari wuxuu dhashay horaantii qarnigii labaatanaad la iima sheegin sannad uu dhashay balse hodan cabdulle waxay dhalatay kun sagaal boqol iyo koob iyo labaatankii amaba laba iyo labaatankii sida uu ii sheegay rashiid maxamed shabeelle oo ka mida wiilashii ay hodan dhashay oo iiga warramay qisadan jacaylka ah hodan waxay ku dhalatay magaalada burco ee gobolka togdheer balse eeddadeed oo xilligaasi ka soo guurtay magaalada cadan ayaa hodan oo aad u da'yar ka soo kaxaysatay gurigoodii waxaanay keentay magaalada berbera halkaasi oo ay hodan ku hana qaaday markii ay hodan da'deedu gaadhay toban jir ayaa la ii sheegay inay ahayd markii ugu horraysay ee cilmi boodheri arkay xilligaasi oo uu ahaa wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya moofo amaba foorno roodhida lagu dubo oo ku taalla bartamaha magaalada berbera waa kan rashiid maxamed shabeelle oo isagoo ku sugan magaalada berbera khadka telefoonka iigu warramay wuxuu ku bilaabayaa sababtii keentay in hodan iyo cilmiis arkaan markii ugu horreysay gabdhaha heer waa la adeegsadaa waxbaa loo diraa oo guriga ka shaqeeyaan oo howlo fara badan bay iska qabtaan soo ma ogin aada iyo aad dabeeto bakerygaan kuu soo diray sawiradiisa ay dee roodhida ka dooni jirta moofadaasi ha haya e kadib anu markii anigu aan iyada weydiiyaan sida wax u dhaceen waxay tii hooy anugu meeshuu maan tegi jiro roodhida maan weydiin jiro roodhida marka laysiiyo safkaan geli jira daba safaa lasoo gelaya aroortii waan gartaa de aniga markuu roodhida isiiyo maan lacagta siin jiro waan ka bixi kara bay tii laakiin wuu i daawan jiray daawada xunaysin de wax caadi anugu inayro haasaawo iyo waxaas ku hagaagsan damaanahay marka aragtidii hore waxay ahayd de inayaro soo gelayso wax ka qaadanaysa inkadhaay isagu isagu ujeedo kale oo kale ah laakiin de maan fahmayn inayar oo ilaa labayo toban iyo toban jir meelahaasa de waxay fahmi kartaa ba iska yar aragtidaasi mucjisada ahayd iyo dhugashadaa qalbiga cilmi dhaawacday waxay dhexalsiisay inuu jacayl xaddaafa u qaado hodan balse nasiib darro waxba umuu sheegin hodan islamarkaana umay suuro gelin inuu u soo geed fadhiisto oo uu reerkooda weydiisto gabadha sida uu rashiid shabeelle iigu sheegay waraysigan waxaa la yaab noqotay in cilmi boodheri ka xadaarad horreeyey soomaalidii xilligaasi noolayd oo ka hadalka ama soo hadalqaadka jacayl ama caashaq aanu wax jiro ka ahayn bulshada soomaalida jacaylkaba horta dee wax lagu dhawaaqa mabu ahaynba waxay kalgacal kalgacal baa laisu guursan jiray saaraay haya oo iyo waxaa laisu guursan jiray ina hebel hebel weeye oo reerkaasaa dhalay baa laisu guursan jiray jacayl meeshan dee muu jirin hadduu jacayl jirana kalgacalun baa la odhan jiray de wax dadku ay intay meel soo fadhiistaan idhahaan gabadha heblaheedu baan jecelahay damay jiray waan gartay marka reerka ma la hadlayo oo ma u sheego ma ku yidhi inanta yar waxaan rabaa inaan la isiiyo
hadda iminka buuggan dambe tafaasiishu dhan ku qoran tahay marka hore waktiga yaraa oo dadku aad bay igu kaceen laakiin waxa weye iminka tafaasiishan ugu dambeysay ee de wareysiga hooyaday aabbahay ay waxoo dhan ku jiraan marnaba marnaba reerka marnaba reerka muu hor iman waad garan kartaana haddii jaare iminka adiga suuqa lagaaga gabiyo reerkiinu maanta way ka xumaanayaan oo oo oo nin suuqa kaaga gabiyo maxay ahayd washington ama new york marka waxa weeye qadiyad qadiyadu siday ahayd waxa weeye dadku si u haystaan iyo sidai wax yihiin way kala duwan yihiin waan gartay marka kadib inantii waa la guursaday hodan ma cilmiyo nool baa la guursaday oo weli inantii u gabya oo maansooyin ka tiriya mise markuu dhintay kadib ayaa aabbaha ay kulmeen maxamed shabeelle aabbahay me wuxuu soo doonay wuxuu soo doonay dhammaadkii afar iyo soddonkii shan iyo soddonkii horaantii ayuu reerka weydiistay marka cilmi isagoo u gabeeyo oo weli u gabeeyo ayuu aabbahay reerka ka soo doonay ma inanta qaabkii reeraha loo soo weydiisan jiray bay u dhacday mise aabbaha iyo hooyadaa inta iyagu isarkeen bay deetana markaa heshiiyeen maya waxa weeye odayga aabbahay qudhiis markuu ii sheegay alla arxam wuxuu igu yidhi hooyadaa dibaddaan ku arkay laakiin markii dambe reerkan u tegay buu yidhi reerkan weydiisay waa dhammaadkii afar iyo soddonkii markuu aabbahay la siiyey aabbahay waxa lagu yidhi dawaayahe wuxuu diyaar baas kasoo dhigayaa aabbahay wuxuu guursaday wuxuu guursaday dhammaadkii shan iyo soddonkii lix iyo soddonkii buu guursaday maogtahay horaankiisii weli waa nool yahay markaa cilmi intaas intaasoo dhan cilmigunole wuu gabaya iyadoo oo la bixiyey oo loo hooyo aabahay loo meheriyey ayuu weli gabayay marka eeg mushkiladda meesha aan dadku ayna fahmin waxa weeye reer cabdilla walaba way ka caamuseen they never reacted wax ay ka bixiyeenoo commenti may jirin haba yaraatee de wax isu heysaya wax isu gabaya toona may jirin midda kale ogow jahraay waxa ugu horreysay gabayga uu tiriyey dadka uu kaga cabanayay haye gabayga uu wandadhabayahay hahe oo ma garanaysaa uu dee kaga cadanayay asxaabtii iyo iyo tolkii moogta gabaygaa miyaad wax ka haysaa haddii aadna maqashiiso ama aad ereyadooda wax naga xasuusiso rashiido
waan jeclaan lahaa kow dhe mhm
gabadu way iska fara badnaayeen ma ogtahay sax
gabaygan waan dhadhabayaana hahe wuxuu ahaa waa kii maba gabaygii ugu horreeyey buu ahaa ma ogtahay haye wuxuu yihi niman yahow dhalaal iyo habeen waan dhadhabayaaye mhm sidii qaalin dhigotoobay oo geeli laga reebay dhallinyaro ma raacee keli baan dhaxanta meeraaye dhakhtarkaa la geeyaa ninkii dhaawac weyn qabee iyana way igu dheeldheelayaan dhamacda daa-uuday buuri iyagii baa gabay wilayo ha ha iyagu dembiga ku riixay waa ma gartay garanaysaa si fiican indhagaratada iminka ka ka ka ka ka fog buu ahaa aad buu u mahadsan yahay rashiid maxamed shabeelle oo ka mida wiilashii ay hodan cabdulle dhashay oo isagoo ku sugan magaalada berbera khadka telefoonka iigu warramayey qaybta koowaad ee qisadaasi cilmi boodhari toddobaadkan halkaasi haynoo joogto innagoo qaybaha dambena toddobaadyada soo socda ku maqli doona barnaamijka caweyska washington weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington waxaa caawa aan marti qaaday wiil dhallinyaro ah oo hal abuur ah oo ku nool magaalada hargeysa cawaale ismaaciil saleebaan oo ku magac dheer cawaale deeqsi waa hal abuur ay suugaantiisu waayahan dambe baraha bulshadu ku xidhiidho caan ka noqotay cawaale kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay waxaan aada ugu mahad celinayaa baahda v o a iyo gaar ahaan adigoo sahre cidlo nuura oo barnaamijkan aadka u xiisaa badan daadihiya ka ah waana dhowahay cawaalow maasooyin badan baad leedahay oo dabcan qaarkood aan wax ka dhagaystay qaarna ay cusub yihiin oo aanay dadka badankooda gaadhin waxaa ka mida maansooyinkaaga gabayo jacbura oo aad u dhigto qaab fudud oo dadka badankooda u fahmi karaan haddana qosol iyo maadle haddana fariin gudbinaya markaad jacbur samaynaysid miyaad ugu tala gashaa inaad jacbur ka dhigtid mise waxaad ugu tala gashaa inuu gabay noqdo markaasuu sidan soo baxaa bal hadda jacbur sidee loo sameeyaa saaray dahalabuurku waa kala duwan yahay waa kala god duwan yihiin waa kala ujeedo duwan yahay waa kala ballaysin iyo barbilow kala duwan yahay aniga beydka ugu horeeya sida uu iigu soo dhaco ayuu markaa ama jacbur noqdaa ama gabay noqdaa ama jiifta noqdaa ama ama muxuu ahayey godadkii kale heesaha noqdaa marka saas unbaa ku dhameeya beydka ugu horeeya unbaan arkaa inuu ujeedadii kusoo baxayo uu ku qurux badan yahay markaa saasuu muxuu ahayey uu kaga qeyb noqdaa qeybaha kala duwan ee muxuu ahayey halabuurkayga waan gartay marka cawal haddii aynu guda galno waxaa jirta maanso jacbura oo aada u qosol badan oo halkudhigeedu yahay ka daaya fajida hablaha haddaan fajida u macneeyo dadkayna dhegeysanaya waa ka daaya miinada hablaha ha u aasine marka fajida hablaha loo aasayeed leeday ka daaya bal qisadeeda iyo gabayga jacburka abaa isku kaaya raaci walahi horta sahray waxa wey horta habluhu way ragga waxbay ka hor rumaystaan oo waa la siri karaa inta badan oo waxaa dhacdaa maamaradaha loo dhigayo iyo xeeladaha raggu ay ay muxuaa hablaha ku siraan inta badan habluhu isama iskama fahmaan marka hore markaa fajidu wuxunbay wuxu weeyaan un siraha la qarinayo iyo ujeedooyinka qarsoon ee marka hore dhardhadaalka kale loo hoosgelinayo maasadeere kooban waxaan ka sameeyey berigii hore ina inan iyo inan ay caweys tagaan oo meel hoteela tagaan oo ama sawir wada galaan oo public wada dhigi karaan arrin muddo badan qaadatay hayd oo dhowr bilood qaadata laakiin iminka waxaa dhacaysa dad si fudud isku bartay ama waddo oo kale iska raacay ama hal habeen oo keliya isiqaanay inay israaci karaan hotel wada tegayaan hadhowna sawirra soo wada gelayaan facebookyadoodii soo dhigayaan deetana hadhow waxaa la arkaysaa labadii qof oo soo dhigay feeling jawi wanaagsan oo isla markiiba muxuu ahaye isla jaan qaaday arrintaasaa markaa aan muxuu ahaye ka sameeyoon lahaa bal yaan dee hablaha la sirina fajida ha laga daayo waxaa kaaga daran dadku way komangaraynayaan way laygaraynayaan uma arki maysi qof waaninayoo le oo dee muxuu ahaye ka daaya sidan oo garanaysaa ile maher isuguma keen xidhno oo sidaasoo dhan in public laysu soo wada dhigo ma habbooneyn marka maansadu inahaasi ka hadlaysay waxay ku bilaabmaysay waxay ku bilaabmaysay waxay tiri feeroosa yar buu wataa waa gaadhigeera feeroosada la yidhaah haye waa dukaanka kuwa u bixiyeen reerkiisa wa kuwii ka yara dambeeyey waa tukaandhaantii kuwanaysa dukaandhaan baa la yidhaha
ha waan garta waxa wuxuu yidhi feeroosa yar buu wataa sankuu kor u faydayaa fiidaal buu ismoodayaa fiidkuu laamida maraa yartuna waa filin kartoon faskees bay xidhan tahoo faraashiga waa casaan sidkay ku fariiman tahay fiyooliya waa caddaan markay raggu fiiriyaan cirkay ficileegaysaa ninkii fiidaal ismood markuu arkay buu fajacay intuu farxada ogsaduu fareejaha soo ritoo yartii buu hadal u furay soo fuul gaadhiga ku yidhi iyana kama faaganine shirkii soo fuushay hore hees heestii fiska buu u shiday wadnaha ay dhaglay fahan ayuu hadal ugu fasiray iyana way faraxsan tahay hodheel five star oo v i b da soo gashay fadhiisteen miis haboon markay fiish qaaligii iyo fijtaybaladii marjeen furuud yarna ay cuneen sidiina ku faraxasheen markay kala foofayeen intay sawir foorxunoo faruurta la taagayay silfiyo fudud soo galeen ayay casha fiilin iyo jawigu noo foocana facebookyada soo dhigeen dadkuna way faaqideen faaliyo coman bay lahayd leegtuna way fara badnayd ha yeeshee qof fiican oo fariin waanaa u diraa lawaayoo laga fogaa bal fiiri siday durtabo milgaha uga foofayaan wixii laga faani jiray haddaa faraj laga dhigtaa fidaalada caashaqee intay v-egaska iyo feerosada soo baxday iyo fitista soo wada koraan hablaha fil hablaha fidmada u wadow far baa kugu godana joog ka daaya fajida hablaha intaasuu markaa ay maasadaasi ahay ku ekay marka cawaalow dee la isku yar xanaaqe ee deelen dadkani marka horeba muhiimad weyn iskumay barana waddada iska soo raaceene dee facebooki waxaa lagu soo qoraa filin anooyin iyo dadkan cid aanay baahnayn uma baahni iyo arrimahaasa lagu soo qoraa iyaga miyaad wax ka tirisa
wallaahi sahrey waxaad moodaabay inay inay qisadaasi caadiis u daba socotay oo dee waxa weye cabirkeeni hay-ad buu yaraaday oo berigii hore noloshu intaa way ka sina ballaadhnayd oo labada qof markay kala quusanayaan meelo badan bay eegi jireen oo waxyaaba badan baa laga sarigan jira oo waxbaa la xeerin jiray oo waxaanku khilaafku wu wuxuu ahaa meel fog unbuu ka bilaami jiray laakiin imika waxaa dhacaysaa sidaa aada sheegtay marka sidaa yare fudud la isku barto waxaa la kala qoranayaa waxa weeyaan un social media maalin laga soo wada xidhiidhayay marka inanku inanta wuxuu qoranayaa ama facebookgeeda whatsappkeeda fiberkeeda snapchatkeeda kolba ka isticmaalayso laakiin xaafadday Marka- marka gashay intaas- iyo iyo walaalaheedii iyo baran maayo meeshay telefoonka gurigooda yaalla iyo taa taasi waa waa berisamaadkii iminka waxa inanta waxa u hela waxa u helaa oo u gacala oo u xigeel oo u tala waa social mediaheeda uun waan garta halkaasunba lagala xidhiidhaa waa tahay Een, marka markuu inantii intii meelooda ay lahaydba uu usoo dhigo uu fariimo u dhigo uu usoo dhigo ay u jawaabi weydo ee talabaad online ba soo noqon weyda kaga daranka hahee waxa dhacda hadhow inuu isna inuu isna baloogareeyo ila wixii baa iska yara wada fudud moogta inuu isna deetana uu baloogareeyo oo sidaa kaga tagaba waan garta marka nin baa halkan nin baa halkan baanayo oo le dee e- e- e, dee intaasoo meelood baa kala hadlay way iisoo jawaabi weydaysaa marka hadda inaan baloogareymka xaq baan uleeyahay buu leeyahy moogta waan garta marka bal ninkaana noogu dhufo een, maansada ha aad ka marka wuxuu samaysay yidhi marka wuxuu yidhi inantaa fariimaha u dhigay instagramkeeda buu yidhi snapchatka taan kala hadliya adhaxda facebooka whatsappka goor iyo ayaantii aan ka eegayay fiberkeeda inantaan jeclaa inaan ka eexaysto dambaalada abki updateka ayartaan abid la doonayay mar hadday online kaba nacdoo tahay offline jooga mar haddaan answer kaba aqoon ina jikaarayso soo inaan baloogaabto igar noqon mayso buuhi dee waa gar marka uu baloogay baa mid kaluu iska raadsanayaa Ha. ha marka wuxuu leeyahay wo daliilkiisii buu haystaayo isagu waa min qiyaaskii ugu sarreeyey moogta hahee waa mar ay jawaa hadday mar ay jawaabi weyday online-na noqon weyday dee bes asxaabtii kalaaba le walla ma inta haa oo gartu waa go-anta marka waa in safaaradaha la kala qaataa saasay ku dhammaatay xidhiidhkii ha aada iyo aad aada iyo aad weli intaynaan markaa ka bixin cawaalow arrimahaasi social mediaha iyo dhalinyarada iyada een, ma kuu baxeenoo maaragtay bal photoshopka dadkii qaabka kale u yeelaya wallaahi een, eh, sahray eh, hungadaasi een, muxuu ahaa aada bay u jirtaa eh, weliba sanadahan u dambeeyey waana hubabka ay eh, muxuu ahaye dumarku ay ragga u isticmaalaan inta badan oo iminka dee raggu kusoo yaro badanayaan intii hore waa lanagaga badnaa haye waa laydin Marka- baray imaka wakti de waa waa ficil baa qofkii gelaya marka toban hablood oo madmadow kusoo baxaan isaga laftiisii baa soconayaa adiguna aad markaaga caddaato waan gartay een een muxuu ahaa markaa waxaa dhacday een mar baan ka sameeyey photoshopka oo dhu- een muxuu ahaa dadka aan aada ula wadaagay weliba oo wa- waxyaabaha ugu yara caansan jacburadaa sameeyey ee ay dadku aadka u yaqaanaan kamid a een waxaa dhacaysa een waxaa dhacaysa sahray marka inanta la sawiro waxaa laga qaataa een indhaha iyo afka iyo wax yarba iyadu ku leedahayba sawirka kale photoshopka waan gartay ee timaha ee jirka kale qof ee, hindiyada laga soo qaata haddii la doono timihu waa qof kale een, ee, waxyaabihii kalena suniyaha haddii kale la gelinaya wa- waxaa laga dhigayaa qofka qof adduunka ugu qurux badan baa laga dhigaya waan garta een, marka waxaa dhacaysay in inan baa waxa dhacday inan buu saasoo kale u arkayey aada loo qurxiyey deetana meelahan lagu kulmuu ka arkayaa deetana wuxuu arkayaa rag dee ka wada horreeyay isagoo kumangaraynaya oo la hadlaya oo ay u jawaabi laaday haye deetana kuwii buu dhex raacayaa inantii buu halkii ka ammaanaya way la hadli waayeysaa muddo sanada ayay ku qaadanaysaa in inantii ay usoo jawaabtay wada hadlaan waan gartay
Een, markii sanadkii ay dhacday ayay haddana ballamayaan ballantii baa haddana adkaanaysaa adu maalin bay ma- nasiib wanaan ku guuleysanayaan inay markaa caadi u ballamaan waan gartay Een, telefonkii buu ka qoranayaa gacanta deetana meeshii markuu fadhiyo ninka dhibaatada ku dhacaysa waxa weeyaan inan kasta oo qurux badan oo halkaas soo marta wuxuu isleeyahy wallahi tan waa ka qurux badnayd oo iyadii ma aha waa taa
deetana mar dambe baa waxaa kasoo horbaxaysa inan ay jaar ba ahaayeen oo aada uga yarayd oo inan yaroo levelkii magaranaysa markaa high schoolka ku jirta oo dee il ahaan iyo arag ahaan aan tii u dhaweyn
waan gartay dabeetana ninka wuxuu moodayaa in telefonkii loo soo dhiibay baana iyadii ahayn oo deetana markuu yidhaah anaa muxuu ahayey mi qofkii telefonka laabay tiri miyaanad hayn inankii hayda isoo diran ana haytooda u dirayay haye
dabeetana hungidii yaraydba markaa in yar uu ku- uu inankii aan ku cabirayo markaa wuxuu yidhi een, sawirka photoshopka ee facebooka ku yaal bun facekii qurxoonaa faallada iyo commentiga dadka faraha badan li kugu faaninayeen markii aan u fiirsaday ma faaqiday jacaylkii dabadeed fashilankii wada fadhiisigeenii qu- ee waxaan kaa filayay iyo makaa waayay filimkii xaku photoshopka iyo facebook ay soo hoday bun dee meeshii uu ka filaya inan qalanjaahoo jir brasiiliyaana iyo timo hindiya iyo iyo san jabaniisii ku yaaleen aada iyo aad aada unbay iyo kaga aad soo baxday inantii oo speer baarkii oo dhan laga furfuray oo inan yaroo dalad sidato xaafadda jaarkooga oo iskuulka dhigata aada iyo aad waa waxyaabaha imika weliba aad meel walba ku arkayso qof walba way ku dhacday qaybo kale oo ka mida suugaanta maadda iyo murtida xambaarsan ee cawaala deeqsi waxaynu ku maqli doonaa toddobaadka dambe haddii ilaahay ogolaado barnaamijkan cawayska washington guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijkii cawaysku toddobaadkan waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo mudub jacaydhawaaye waastaan la weeshado waaya nolole ilo khayrna u dhalaye ilo khayrna u dhalaye hori loo bogaye waa dumarka roonine waa edab akhlaaqucan amaskuna u dheeryahay hori loo bogaye waa dumarka roonine waa edab akhlaaqucan amaskuna u dheeryahay maanaraga dunyada ruux aynigeedo ama lama abuurine umalkhayr allooda umalkhayr allooda maanaraga dunyada ruux aynigeedo ama lama abuurine umalkhayr allooda umalkhayr